barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin jimca waana afariyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ay marti inoogu tahay suleeqa cabdilaahi oo ah aas-aasaha xarunta dhaqanka hooda ee magaalada hargeysa
waxaa ka mid ah heeriyadiio xariira dhegihiiyo udbiiiyo aqalkiioo isku dhisan saantii xoolaha oo maxayhd sinaha laydhaa sinaa kaga soo jirta aqalkii kebadii oo saaran cawskii googooska hayo kii isku joogga hayo kii toddobaala hayo kii saddexlaa hayo kii shanla ahaa intii oo ku wada dhisan dabcan dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonay
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku dhintay laba qof oo rayid ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo maanta ka bilowday magaalada baydhabo goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in geerida xildhibaan cabdishakuur yacquub ibraahim ay timid kadib markii ay ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed ay isku dayeen in ay rasaas ku kala eryaan dadkii mudaaharaadayay wariyaha v o eda ee magaalada baydhabo ayaa kusoo waramaya in mudaaharaadyada ay soo abaabuleen shacabka ku nool magaalada baydhabo ay weli ka socdaan gudaha magaalada dadka ayaa dalbanaya in si deg deg ah xorriyadiisa dib loogu soo celiyo mukhtaar robow cali abuumansuur oo ay shalay magaalada baydhabo ka xireen ciidamo ethoobiyan ah loona gudbiyey magaalada muqdisho uu hadda ku xiran yahay mukhtaar robow oo mar soo noqday ku-xigeenka kooxda al-shabaab ayaa hadda ah musharax ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ku eedeysay mukhtaar robow inuu jebiyey qodobo lagula heshiiyey markii uu isu soo dhiibayay dowladda oo ay ka mid yihiin in uu ka tanasulo islamarkaana uu cambaareeyo falalka xagjirnimada ah iyo in uusan isku dayin falal lid ku ah amniga soomaaliya
maraykanka ayaa dib uga fakaraya doorka ay ku leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan afrika waxaanay john bolton oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim mattis ay eegayaan sidii ay agabka iyo ciidamada meel kale ugu wareejin lahaayeen bolton ayaa shalay oo khamiis ahayd furay amaba daah furay istiraatiijiyadda cusub ee maamulka madaxweyne donald trump uu ku waajihi doono qaaradda afrika isagoo shaaciya in maraykanku aanu sii taageeri doonin howlgallo nabad ilaalineed oo aan waxba ka soo baxayn islamarkaana aan guul laga gaadhayn maraykanka ayaa ugu horeeya dalalka taageera ciidamada nabad ilaalinta ee halkaasi ku sugan iyo ee qaramada midoobay iyaga oo siiya ku dhowaada saddex meelood oo meel ahaan miisaaniyadda ku baxaysay intii u dhexaysay julaay kowdeed ee sanadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka iyo weliba bisha juun soddonkeeda ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka dhaqaalahaasoo lagu qiyaasay lix dhibic toddoba bilyan oo dollar
warka caalamka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxa uu toddobaadkan idinka imanayaa magaalada hargeysa agab dhaqameedku inta badan waa kuwo aan lagu samaynin dalka gudihiisa waxaana laga soo waaridaa meelo kale hase haatee waxaa jira xarumo tira kooban oo iyagu ku farsameeya ama sameeya agab dhaqameedka guud ahaantii hadday yihiin weelkii cuntada agabkii dhismaha guriga hidihiiyo dhaqankii xidhashadii waxaa la joogaa sulekha cabdilaahi waxa weeyaan aasaasaha xarunta hidaha iyo dhaqanka ee hooday magaalada hargeysa n agabka iminka samaysaan e, marka laga imaado carwada ganacsiga caalamiga ee somalilan baa kusoo bandhigteen magaalada hargeysa oynu hadda ku sugannahay marka laga imaado inta ay muuqata n maxaa soo bandhigteen idinku een sagaal carwo horaanu ka qayb galnay halkana lagu sameeyey maansoor baa lagu sameeyey hotel guuleed baa lagu sameeyey imanka ku saddex jeer een guriga shaqaalaha lagu sameyn jiray e, mar kastoo carwo la sameynaya waanu ka qayb galnaa annagiioo wax werwariinugu jirin oo waayo wax iyaga ku adadag kuna raalliya inaanu maxay ahayd saa u shaqayno dhallinyarada iyo waayeelka iyo caruurtana u sheegna oo waxaan kugu idhi xitaa buroonburo ugu tirina oo tusaalayna inaynu waxaan inagu iska leenahay oo dad hantiila a laynoo arko oo dad caydha laynoo arag heese dhaqameedka oo iman doonaa Eh, laakiin agabka aad soo bandhigteen maxaa ka mid ah haddii aad intaan ina- ina maqlaysa ina dhegaysanaysa ina la joogin aad u sharaxdo Een, waxaa ka mid ah heeriyadii oo xariira een, dhegihii iyo udbihii iyo aqalkii oo isku dhisan saantii xoolaha oo maxay ahayde sinaha la yidhaha sinaa kaga soo jirta aqalkii kebadii oo saaran cawskii googooska hayo kii isku joogga hayo kii toddobaala hayo kii saddexla hayo kii shanla ahaa intii oo ku wada dhisan aloolkii oo duudabeesadii iyo maxay ahayde qardhaasihii iyo maxay ahayde eh, laamaydii uu u samaysmo een, aloolku wuxuu samaysmaa lix nooc lixdii noocba waad aragtaa ishaa dadku haysaa een, cawsasku waxay u samaysmaan labiyo toban nooc labiyo tobankii noocba way u samaysmaan maamadu markay waaweynaato waxay samaysataa caws layidhaha jeexjeex ama maydhaxyaale markaas maxay ahayde kii laftiisa waad aragtaan baan u malaynayaa Een, allahuma salli calaa maxamed intayna maqlaysiiyo intaynala arki doontan aad waxaan u jecelahay in dhaqanka la hirgeliyo
maxay kala yihiin inta aad tirisayba shan leh eh, labiyo toban leh maxay ka kala duwan yihiin waxa weeyaan shan leh een, horta marka hore waxa u yar maxay helay saddexda cawsaska waxa ku xiga shan leh waxa ku xiga toddobaa leh waxa ku xiga gogogoos waxa ku xiga maxay helay een, eh, isku joog waxa ku xiga qardhaasaa leh waxa kugu xiga isku joog labiyo tobanka nooc bay u samaysmaan maxay helay tirada la tirinaya ee shanlaha toddobalaha wax maxaa la tirinaya waxaa la tirinayaa maydhaxda la mariyo iyo geediga la mariyo iyo ciyiga la rogo intaasaa la tirinaya marka ciyi baa lagu kala rogaa ciyo maxadahay ciyigu waxa weeyaan qayb cawska ka mid ah oo lagu seexiyo oo la doonayo in halkaa shagaar ka soo baxo oo kale waa qurxintii qurxintii matalan iminka marka facebooka daawanaysaan oo kale dadka isa soo dhigo oo kale saas oo kale facebooka annaga idinka horreyni Een, mobilkan iminka aynu qaadanay geela inooga horreeyo bahal koor la yidhaa oo geel oo dham isku soo dhagaysto ayuu geela ku socdaa laftiisu marka waxaa la waxaas oo dhan waxaan ku yidhi waa loo kala horreeyey marka facebook iminka dhallinyaradii caruura iyo sharkaduhu barteen annagu waanu uga horreyna cawsaska saasaynu u qurxin jirnay haddaanu dhaqankii nahay ayeeyooyinka iyo awoowyeen wax alla wixii ummad ahaa wixii islaamka ahaa waa guryahay dhisan jireen marka aad waxaan u jecelahay een, maxay hayday in dhaqankii hore la qaato dharkii waad u jeedaa kii ragga iyo kii dumarka iyo subeeciyadihii iyo saddex qaydii iyo boqorkii iyo dhaclihii waa intii la xidhan jiray malkhabadii jeerjeerka ahayd een, gogoradii maxay hayday shushubka lahayd ee macawise ahayd waa dhaqankii uu xidhan jiray dadkeennii hore ayuun baanu samayna waay Een, had iyo jeer marka la idhahdo dhaqanka iyo agabkiisii dadka waxaa laga yaabaa qaarkood inay ka fikiraan een, lama samayn karo ee uu dabar go-ay ee lama heli karo wixii laga samaynayey waxa aad tirinayso o dhan qaarkood horteenna iminka yaalaan Een, oo waxaan arkaya xitaa geed la qorayo hashiyo nigirtii nirigtii nuugayso jaqaso nirigti jaqayso oo kale laga sameeyey nirigtii awrkii oo wa- een, maxay ahayde qoore baa ku jira isagii oo raran oo reerkii u raran baa ku jirta oo markay inantu kusoo heesi jirtay oo kale ah oo maxay ahayde afartii hamoodoo biyeysan u saaran yihiin Een, dadka qaar baa isweydiinaya markaas sidee u suurtagelaysaa u samaysaan In dadka qaar baa u haysta in agabkaasi dabar go-ay Een, abar a- alaabtaasi may dabarguwin sibera waxay ku baxaan raxmadda horta aqal soomaaligu marka hore raxmaddu ku baxaa waa xididku waa dhigtu wax weeyaan ee, geedkani wuxuu ku taagan yahay marka lagama jaro salkee meel dhaxaa laga jara si aanu geedkuna qalal u tirsan udubku waxayday baarka iyo xididka labadaba wuu noqdaa oo ka dhigta ka buurtaa udub laga dhigtaa waxaan kugu idhi ee, si fiican ama si fudud baa loo isticmaali karaa oo waayo waxaan kugu idhi ee, dadkeennii hore waa annagu imika maad quruxiisa waa adigaa daawanaya markaa meel farduhu galaan iyo faraska dee culaadaa jiri jiray aqalkaa la gashan jiray aqalku marka hore wuxuu ka kooban yahay dhigo marka hore wuxuu koobaya oodbo marka ku xigta wuxuu koobaya maxay hayde bahalkan la yidhaha xakabka oo duurka laga sameeyo duurkana waxa laga sameeya aloolka waxala waxaas raxmadday ku baxaan ilaahayna wuu inoogu deeqay inaguna aad baynu u liidanaayo xataa ma beerre waynu jaraa asgogolka maxay hayde dooggaa laga gurtaa oo adiga arkay ku taagan oo gurigaa la dhex dhigtaa cawdan waa cawdii xariirta ahaydee aroosyada loogu talagalay ama inanku markuu doobka yahay oo kale cawdaasi waa cawdii xaaska ka shaysaa ee cadcadaanka lihi ka wada xariirtiina waa kii arooska ama maxay hayde inimada dee gabadhu dubaashiyadeed ku soo dhoweyn jirtay dhaqan baynu leenay soo jireena oo intuba waxay ka samaysan yihiin waa dhir iyo caws iyo geedo dhir iyo caws iyo maxay hayday in allaahuma salli cala maxamed bahasha la yidhaha cawda oo masafta laga tolo masaftina wayna hor taallaa dabaqi wayna hor yaalaa wax alla waxaas oo dhan waad aragtaa markaasi aynu halkaa u qeexino cawdu maaha tii caagga ahaydee dibadaha laga keeno maya maaha cawdii caagga ahayd mahay waa cawdii soo jireenka ahaydee in- maxay furaashka ahaydee inagu aynu lahayne aroosyada iyo ragga inanta laga guursaday iyo inanta loo soo fadhiisanayo iyo xaaska intaba ay ku seexan jireen waxa laga sameeya cawda waxaana ka sameeya dad farshaxana haddii imka uu qofku garan waayo waa la tusaa annagu inaanu macalimiin noqon oonu dadka tusno oonu dadka kusoo dhoweynaa baanu diyaaru nahay in badanoo horena waanu tusnay in ururkan waa urur aada u soo jiray waayo jalxadii iyo dherigii iyo alaabtii iyo ko- een, xeedhadii uu raggu qorayo wax alla wixii gacanteenu ku jira marka intan oo dhaqanaha samaysaan agabka sidan wada yahay een, dadka qaar baa laga yaaba inay isweydiin karayaan suurtagal ma tahay wax soo saarka suleekha iyo xaruntani sameeyaan inay dadka wada gaadhaan oo guri walba laga heli karo iyo agabkan oo yaalla midda kale suleekha gurigeeda lafteeda ma yaalla oo waxaa la isticmaalaa fandhaalkii iyo xeedhadii Ha- waxaan kugu idhi eh, iminka haddaad shaahoo bayla ku shubto waxaan kugu idhi isagoo kulul ma kabanaysid iyadaa ka qaadaysa kulaylka waxaan bakeeriga aad ku gubanaysa hadduu doono caruurta uu ka dhacayo waxaan kugu idhi waxay leedahay caru- caruurtu dhe- een, xeedhooyin yaryar oo kila laydhaayo loogu rida labada midhe laxooxa oo waxaan kugu idhi aan kulayl dareemaynin shan kastood b- ku shubta wax kulul ama aad tiraahdo ku xal xeedhadaas waxay soo tufaysaa eh, subag oo kale ayaa soo dulmaraya anigu waxaan odhan lahaa berigii hore kaliya xanuunkan iyo caafimaad daradan iyo maxay ahayde subagan iyo waxa laga sheekeeya dadka muu heli jirine war waxeenii aynu ku noqonoo waxaan dhididaya intaynu iska dayno jalxadihii dumarku gacanta ha ku sameeyaan raggu haamii ha soo qoro hidiya dhaqankeeni aynu dib ugu noqono waad aragteenoo nin kastoo kor isu qaadqaada haddaan maalintaa hilib beriiska loogu karin ama aan maxay ahayde subag loogu darin cuntadiisu ma dhadhamayso weligood iyo lahoodba waraaqa waxa ku jira ha cunaane laakiin waxaan odhan lahaa xoolaheenna ilaahay bayna jecel xoolaheenna iyo maxayda wixii noo dhalayno een, maxay ahayde inagu runta u sheegno niyadu keenno anuu nimaadna xaggii sooyaalkii ee, dhaqan ahaan iyo marka agabkan oo dhan la samaynayo suugaan gaaray lahaayeen maxaad ka mid ah cawsku wuxuu leeyahay hees gaara aloolku wuxuu leeyahay hees gaara een, caruurtu waxay leedahay hees gaara markay matalan hooyadu samaynayso ee ilmuhu ku ooyo oo kale hees gaara bay ugu sh- ugu heesi jirtay een, marka maxay hayde ay ciirta lulaysa hees gaara bay ugu heesi jirtay marka matalan een, maxay hayde een, ay- ay- la samaynayo oo kale dhaanka la kaxaynayo oo kale hees gaar bay inantu markay inantu gashaantida tahay ee ay awrkii soo dhaamiso ee cudaha wal saaray jirno waxay odhan jireen dumarku uurma ooyo nama ooyo sidee inan yar baa tee dhexda xidhoo waxay waxaa qabo tiyoo sooba dhaamisay adhiga digada ka soo gur awrtii kale doon iyadoo xalayta guura gashay iyo haddana awrtii loo diri jiray dabeetana awrkay kusoo heestaa inantii waxay tidhaahdaa dhallaani cabi maayo aqaalkay dhigan maaye talow dhowlidayda maxaa dhaankay raacsay bay tidhaahdaa marka ay awrka la hadlayso ee awrku sidaasoo kale matalan uu uu leeyay dee hore iga furu culayskii iyo kulaylka oo dee cadceedda kulushay dareemayana awrku wuxuu socon jiray si weyn markaasay awrka saa u eegtaa awrkiiba ka qiirootaa waxay tidhaahdaa cadaawow labadeenna iyaama cabanayo cagaa loo dufmiyaayey war jeeroo curku hooro dhulkuu heega dhammaysto haanta kaa dhigi maayey bay inanta ku tidhaahdaa marka waa markay soo dhaamisa inantii ee dee maxay iyadoo daalan haddana awrtii loo diro ayay halkaa wax ka aragtaa marka dumarkuna sideedaba eh, sida nimanka matalan raggu wuu kala lebis wanaagsan yahay ayay dee basar iyo waxa inaynu ku sheegna maahe ayaa haamaheedu eh, biyaha ka soo daadiyaan dabeetana waxay ku tidhaahdaa naagtii boos xun lahaydey biyo kuma socdaane baryadaada ha seegine inta biyo lasii haysta dee dadkii wax weydiisa bay leedahay waa halkan iminka ay nimanku ku idhahaan hebel baan jaad shaxaadaya oo kale markaa weligeed waa la ismartii jiray ee martidaa kale qurux badan nin la geedan cuna ii qaado oo aan dee waxba ku oolin war dhirteennu inoo soo qor oo dumarka wuxuu diro oo iminka matalan ninka anugu aqalka waxaan ugu aroosay wallaahi sidaan runta aan kuugu warramaya waxaan ugu aroosay ninka igu yidhi toddoba sannadood baan gabadhaydii hooysan kari waayay toddoba sano ayaan gabadhaydii hoosan kari waayay dabeetana inankii inantii waanuu soo gelbinay maxay baabuurtiiba xitaa nalaga joojiyey markii baabuurtii xitaa nalaga joojiyey wadadii maraysayba askar noola soo diray askartiiba wadadii ina yar baanu soo xambaarinay halkaasaanu inantii kaga soo heesnay hoyashaa soo dhammaatay heli hobey hobaaligaye la caaqil baa ku guursadayey cadrad buu meher kugu dhacaye dee ciyaarta saa u googooya baanu markaasoo halkaasaanu ka sii wadnay haa markaa baabuurtii reerkii iminka wuxuu isu leeyahay dhowr iyo toban caruura saasaanan been ku sheegay maasha allah waay marka loo yimaado xag agabkan kale imika halkan oo kale waxaayna hortaallaa
dheerigiiba iminka ina hor yaal dheerigaasoo kale marka lagu karsado caqligu dadka kama xumaan jirin waxaan kugu yidhi beenta may sheegi jirin xaaraanta may cuni jirin waxyaalo badan oo maxay markaynu alaabtaa isticmaalaynay aan iminka aan inoo dhoweyn ayaa laga yaabaa iminka in maxay hayde uu dadka kusoo biiray runta marka la isu sheegayo ee wax laga hadlaayo ee la doonaya in waxaa laga hadlo ama waxaa laga sheekaysto ama inantaba la weydiisto geed baa la isugu iman jiray raggaasi halkaasu ku tashan jiray waxaan ku yihi xoolaha sekadaa laga bixin jiray dumarku xitaa gabadha samaysan kari weyda ama gabadha bukoota aqalkay u dhisi jireen waxaan kugu idhi maxay haydey dadkii wax istari jiray ama isjeclaan jiray waxaad moodaa iminka inay somalilan si kala yihiin marka aad waxaan oo odhan lahaa war si maxay hayday waxaynu waxhayrgal u noqdo oon caalamkaynu waxu sheeganaynaa aanay inoo moodin aynu caydhnahay xoolo waynaga bixina abaara iminka ina soo maray wiigagan hay-ada waxisii maydhaaho hay-ad waxba uma doonto dahabshiil baa laba jeerna maalgeliyey maydhaaho maxay hayday gaalo istultaag waxaan kugu idhi inta wax igaa iibsado oo meherad yarna dowladdu iga siisay erboodka dhexdiisa ayuunbaan alaabtayda casarka soo hoyda anigoo dollar sita alaabtayda dhaqanka wax kalena kuma habayaamo iyadoo xalaalamaan siiyaa caruurtaydu ilmaaan jaamacadda ka soo bixin male ilmana shaxaad kagamaan bixin ilmana meelulamaan caban marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dadkeenna iimaanka ilaahay inoogu soo celiyo
waay aamiin markaad eegto xagga samayntaoo kale wax kastoo la samaynayaa xoog iyo ciidan buu u baahan yahay agabkan oo dhan ee halkan yaalla iyo inta kale eeda soo qaadin ee wax soo saarkaad samaysaan hab nocmaa ama jid nocmaaba
dumarka soomaalidu marka wax loo sheego ee islaamka ku abtirsadaa marka wax loo sheego way qaataan iminka matalan gabadh gabadh iyo dhif mooyaane inta badani way nagu xidhantahay xaafadaha markaad u fiirsato way jeclaystaan dhaqankooda maxay hayday markaa dumarku iskaashi bay sameeyaan heeryada waaweyn way wada sameeyaan way ku shuraakoobaan waa tan gabadhii loo heesayo naagta kabadaley koronkor cuni mayne karuur geel ma lahayaayey markaasay marka dambena odhanaysaa dee awr weyn yay qalinoo baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiraan irmaanayne wade xoolaha irmaan lama qalo markaas waxa weeyaan waxaa loo sheegaya gabadhii kabadalhayd inay ku talagal samayso naagan duuridhane waa aloolkaasoo kale naagan duuridhaney docaa dalooley tukuhu dooya dooyeeyey marka wankeediibuu dugaaga guranaya halkaa de marka matalan xoolihii la hagaajo ama ay caruurtii ka daba tagto ama ay maxay hayday dee isleeday waxaa soo hagaajiso dee tukiyaalkaas wixii yaraa ee ay maanta qalatay uu ka guranayo middo kuma kala jeexi kartid wa kaasoo wuu adagaya aloolku marka waxay jirtaa annaga laftayadu aniga maama suleekha ahaan markaan iska soo qaado waxaan soo jeediyaa waanooyinka dumarka mar anigoo u sheegaya inuu dhaqankeenu wanaagsan yahay waxay dhaa hidayaalan leeyahay ayaan haybka dhigayaaye war inuu hiduu qaali yahay qaranka weydiiye imikaa la caynaaniye calanka qiimeeya oo qaarunbaa da wax sheegsheegay markay dowladdu wanaagsantay imikaa la caynaaniye calanka qiimeeya gurtidaana ceeb tira ninkii carara yeelkiiye wankacooda weyn liyo geelaacana laga maalo awskigoo dhigtaasaanaan igu cadow lahaa caydh ma nihin iminka maxay hayday arabkideena suuqa taalle maxay hayday la dubaye maxay hayday ayn matalan aadee iyadoo nusu saaci laga samayn karo dab yar buu saa u gelinayaa kii helay xasiida kii helayna lacag buu ka helayaa adiguna gaajadiiba kaaga baaysa laakiin haddaad waraaqa cunto wax alla waxay kuu tarayaan ma jirto taasaan anugu qiimaynaya marka aad waxaan u jecelahay in ilaahay uu ku soo rogo dadkeena kalgacaylka hidaha iyo dhaqanka aniguna waxaan farayaa hablaha soomaaliyeed marka wax loo sheego aad bay wax u qaataan oo yaa wuxu sheegi kara de caqliga ragga ku jira ayaa dumarka soomaaliyeed wuxuu sheegi karaa waxaan jecelahay nin kaste inuu reerkiisa ku waaniyo wa u sheego inuu hidaaya dhaqanku wanaagsan yahay ama soo jireenkeenu waayo halkan muu joogin kombiyuutaradan kumuu shaqaynayn caqligii aabiya ama caqligii awowga ama caqligii awiga ama caqligii qabiilkiisu de halkan kusoo gaadhay yaa xumaantana ilaahay inaga najeeyo ayaan ilaahay inoo baryaya hooyooyin oo dhan waa macalimado hooyo kastaoo qura anigoo qura maaha hooyo kastoo meel kasta joogta waa macalimad oo waxay jeceshay inay dadka wax barto xataa markay u yaraato ilmaha heestiisa qaar baa saa u lulaya gidiga maanta ilmihii markuu ka ooyo iyagoon hadlay maxaa u diiday inuu heesto
oo ay tidhaahdo oo ay tiraahdo hobey hobeya hoye dhamowa dhamow dhamowa war dhamow dhalasha wanaagsan owa hoye dhamow dhuuxiyo laftowa adoo laba dhala dexdood laba dhala dexdooda hoye sidee daayalugoyday waraabiyaab wanaagsan owa hoya wawo xariiriyowa warabtirsiin wanaagsan owa hoyaabtiyaal fiican owa markaa markay dumarku heesayaan inankeeda waxay ku dardaari jirtay haddii matalan geela laga qaado oo kale ama ay dee colaada jiraan oo kale markaasoo dee dadku maxayde dee xumaanba isku arkoon hoyaado geeleena raacay war hadduu guulufku yimaado marunbaad go'i lahayde hoyo gunto geelaha ka roor wax iska celi weleeda warka markaa waxay jeceshay islaantu oo imika fulaygaa la jeceliyey laakiin markii hore geesigaa la jeclaa aad iyo aad baad mahadsan tahay waa suleyka cabdilaahi aasaasaha xarunta hiddaha iyo dhaqanka ee hoodo oo ah xarun inta badan soo saarta agabka dhaqanka magaalada hargeysa ka jirta waxay ka mid ahayd shirkadihii ka qayb galay carwada caalamiga ah ee ganacsiga somalilan intaynu barnaamijkan lamida ku kulmano waa barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya ammaana allah
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaana waxaynala socodsiinayey barkhad maxamuud kaariye haatanna aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur mahadsanid sharwac dhegeystayaal haddii aan ku horeyno tartanka yuruba league ee ah tartanka labaad ee ugu caansan qaaradda yurub dhinaca kubadda cagta ayaa xalay wareegiisii koowaad lasoo gabagabeeyey kooxda a c milan ayaa markii ugu horreysay ku guuldareysatay muddo siddeed iyo toban sano ah in tartan ka tirsan kuwa yurub ay uga gudubto wareegga lix iyo tobanka kadib markii xalay ay ku jabtay dalkaasi griega ciyaar ay kula ciyaartay magaalada atenis kooxda olombiakos waxaa milan lagu garaacay saddex gool iyo gool inkasta oo ay isku dhibco noqdeen oo ay min toban dhibcood kaalinta labaad ku wada galeen kooxda olombiakos haddana dhinaca farqiga goolasha ayaa waxaa ugu gudubtay wareegga laba iyo soddonka ee tartanka yuruba league kooxda olombiakos gruupka f oo ay ka wada tirsanaayeen kooxdaas labadaasi kooxood ayaa waxaa hogaanka u haysa kooxda real betis ee dalkaasi spain oo iyadu leh hadda laba iyo toban dhibcood kooxda dodalange ayaa waxa ay ku jirtaa booska ugu hooseeya waxaana ay ka hartay tartanka laakiin kooxo waaweyn oo tartankan ku jiray oo caan ka ah yurub ayaa u gudbay wareegga laba iyo soddonka waxaana kooxahaasi ka mid ah arsenaal oo kaalinta koowaad kaga soo baxday gruupka e iyada oo hadda leh lix iyo toban dhibcood ciyaartii ay xalay ciyaartay oo ay la ciyaartay kooxda karaba ee dalka azerbaijan waxay kaga badisay gool iyo waxba isla gruubkaas kooxda sportin ayaa saddex gool iyo eber dirtay naadiga baltova ciyaarihii kale ee dhacay kooxda kubadda cagta lazio waxaa laba gool iyo gool kaga badisay eintracht frankfort oo dirtay laba gool iyo gool hase yeeshee lazio waa ay u gudubtay wareega xiga maqsey waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee limasol gruubkan waxaa kusoo gudbay oo wareega xiga u gudbay frankfort iyo lazio kooxda kubadda cagta ee beshiktaas waxaa ka badisay maalmo oo dirtay hal gool iyo eber sidoo kale jenk iyo sporting waxa ay aan idhaahdee sarsburg waxaay ku kala baxeen afar gool iyo eber oo guusha ku raacday kooxda jenk naadiga akhisaar baladiya sabor oo ka dhisan turkiga waxay barbardhac eber iyo eber la gashay kooxda standard league sevillana waxay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda cranistor gruubkaasi waxaa kasoo gudbay sevilla iyo cranistor kooxda kubadda cagta ee beit borisof waxay saddex gool iyo gool kaga badisay naadiga peyok halka chelsea iyo vd f c ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah gruubkaasi l waxaa soo gudbay chelsea iyo beit borisof oo u gudbay wareega xiga ee laba iyo soddonka kooxood ee tartanka yuruba league ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee doqdo ee dalka faransiiska waxay ka badisay naadiga f c copenhagen halka slavi brag ay laba gool iyo eber ku qabatay kooxda zenit st petersburg gruubkaasi c waxaa kasoo gudbay oo wareega xiga u gudbay kooxaha senit st petersburg iyo slavi brog oo ka ciyaari doona tartanka xiga ee koobkan yuruba league dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
waagaag dhegeystayaal wararkaana waxaynala socodsiinaya dhanka ciyaaraha nuur xasan nuur markana aynu dhinaci kaalmaha heesaha jaleecno waxaynu ku wada nasan doonaa codadka hiban nuura iyo weliba cabdiqays waxaan filayaa inaad si weynaga wada hesheen codadkaasi fanaanada hibe maxamed hudoon hiba nuura iyo weliba cabdi aadan xaad cabdiqays abwaanka weynaa ay si wada jira ugu wada luuqaynayeen heestaasaana gebagabo ahayd idaacadayada duuranee barnaamijka dhalinyarada maanta waa nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuru oo idaacadda si wada jira idinkula socodsiinaya oo idin leh nabadgelyo
Hello,